إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسigeennii toddobaatan iyo saddexaad oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo toddobaad ee min suurati zukruf qaala allahu tabaaraka wa tacaala walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama ina maryama maalan tusaale idaa isla markaasba qowmuka nabiga subanow tolkaa yasiduuna waa hugmayaan minhu min ajlihi masalkaas dartiis wa qaaluu waxayna yidhaahdeen aalihatunaa ma ilaahyaalkeennaa khayrun khayr badan am amase huwa ciisaa khayr badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi maa darabuuhu ciise ma aysan kuu yeelin laka adiga ilaa jadalan dood maahane wax kale kuuguma yeelin bal iskabadaaye hum ayagu qowmun waa qoom qoomkaasoo khasimuuna dooddoodu adag tahay in huwa maa huwa ciise ma ahan ilaa cabdun addoon ma ahane addoonkaasoo ancamnaa aan u nimcaynay calayhi addoonka korkiisa wa jacalnaahu ciise waxaan ka dhignay maalan tusaale libanii israa'iila reer bani israa'iilaan tusaale uga dhignay walow nashaa'u haddaan dooni lahaynuu ilaah yidhi la jacalnaa waxaan yeeli lahayn minkum bedelakum idinka beddelkiin malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo yakhlufuuna isku dabamareeya fil ardi dhulka korkiisa wa innahu nabi ciise la cilmun la calaamatun calaamad weeye calaamadaasoo lisaacati saacadda qiyaamaha u sugnaatay falaa tamtarunna ha shakinnina bihaa saacadda qiyaamaha ha ku shakinnina wattabicuuni anna isoo raaca haadaa midkaan aan idinkugu yeeraa siraatun waa jid jidkaasoo mustaqiimun toosan oo jannada taga walaa yasudannakum yuusan idinka jeedin ashaydaanu shaydaanku yuusan jidkaas idinka jeedin innahu shaydaanku caduwun col weeye lakum idinka xaala uu idiin sugnaaday colkaasoo mubiinun bayinulcadaawati cadaawadiisu ay caddahay walamaa jaa'a ciisaa markii nabi ciise yimid bilbayinaati xujooyin cadcadna uu la yimid qaala wuxuu yidhi nabi ciise qad ji'tukum waan idiin imid bilxikmati binnubuwati nabinimaan idinla imid iyo weli ubayina inaan idiin caddeeyo darteed lakum idinka bacda aladii kii gobolkiis takhtalifuuna aad isku khilaafsatihin fiihi dhexdiisa oo min axkaami towraati ah fataqullaaha laka baqa wa adiicuuni isoo raaco ee adeeca ina allaaha alleh huwa rabbii waa aniga khaaliqa i abuuray waa maaligay milkiyey waana midka igu tasarufa wa rabbukum idinkana waa khaaliqa idin abuuray waana maaligga idin leh waana midka idinku tasarufa facbuduuhu allah caabuda haadaa dariiqaas aan idinkugu yeeraa siraadun waa waddo waddadaasoo mustaqiimun toosan fakhtalafa alaxsaabu qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fakhtalafa alaxsaabu kooxihii waa iskhilaafeen min baynihim nasaarada dhexdooda xaalo ay ahaadeen fa weylun halaag liladiina kuwii u sugnaaday dalamuu dulmiga falay min cadaabi yowmin maalin cadaabkeed xaggeedu uga sugnaaday cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa nimankii kufaarta ahaa ee quraysheed iyo madax adeegoodii markii nabiga sala allahu calayh wasalama sidaan darsigeennii saabiq ahaa ama xalay ku soo qaadannay uu ku yidhi innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam idinka iyo waxaa la ka sokeeyood caabudaydaan xaabada jahannamo lagu shidayo weeye antum lahaa waariduun waa nagii soo ogaanay in mid gaalada ka mid ah uu mathal u sameeyo uu yidhi wax alla waxa alla ka sokeeye la caabudayo waxa weeyaan ma dabka lagu shidayaa cid kastoo alla ka sokaydoo la caabudo haddaba haddee moxamed waa og yahay annagu malaa'igaan caabudnaa cusayrna yahuuddaa caabudda nasaaraduna masiixay caabuddaa riwaayad kalaa jirto iyadu haabitadaba ah oo xagga sanadka sugan oo ay tahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam qurayshay ogaada axad la caabudaa ma jiro alla ka sokay oo khayr leh axad alla ka sokeeyoo la caabudo oo khayr lahu ma jiro maxaa yeele haddii la yidhaahdo dee malaa'igta iyo nabi ciise iyo cusayr iyo saalixiinta la caabudaa maxay yihiin kuwaas sida xaqiiqadu tahay dadku ayaga ma caabudaan sababtoo ah ayaga maba aysan arag kuwa caabudayaan malaa'ig miyay arkeen nacaabudana ma dhihin shayddaanaa yidhi caabuda dadkuna shayddaanay addeeceen idan xaqiiqadu waxay tahay dadka dadka wan wanaagsan caabudaa dadkaas wanaagsan ma caabudayaana ibliisay caabudaan maxaa yeele asagaa ugu yeedhay iyaguna waa ka yeeleen marka wax qayr laho la caabudo oo yidhaahda hallay caabudo ma jiro qof qayr bale markaasay yidhaahdeen nasaaradu muxamedow waxa weeyaan maadaan ku andacoon inuu ciise yahay nabi addoon oo addoommada ilaahay iyo wan wanaagsan ka mid ah haddaad saadiq tahay hadde waxa weyan ilaahyaalkeennuna waa sidaad leedihiin oo kale waa sidaasoo kale markaas ayaa aayaddan soo degtay oo ilaah soo dejiyey walamaa duriba bnu maryama maalan idaa qowmukum minhu yasiduun aayaddan asalmas-uulkeeda saxiixa waa midkaas marka markii gaalkii sheegay hadalkaas oo uu ku caaridayo uga hortegayo qur-aanka iyo nabiga ayaa waxa weeyaan acwaantii iyo odayaashii kale waxay u arkeen inuu keenay wax xoog leh oo nabiga lagu mucaaraday karo tiiyay ku farxeenay qayliyeen markao qosleen markaasuu ilaah yidhi subxaana walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama ina maryame maalan tusaale tusaale cajiib leh markii laga dhigay oo lagu mucaaradayo nabiga idaa isla markaasba qowmuka tolkaa yasiduuna waa hugmayaan minhum min ajlihi maelkaas dartiis maelkaasaa qiimo la yeeshoo is yidhaahdeen waa wax oo xaqa lagu buri karo wa qaaluu waxayna gaaladu yidhaahdeen aalihatunaa ma ilaahyaalkeenna khayrun khayr badan am amase huwa ciisa khayr badan yaa khayr badan dii xaaba lagu shidayo wax alla wixii la caabuday dee ciiseba waa la caabuday ilaahyaalkeenna ciise in lala gubo waxba dooda kama qabno qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi maa darabuuhu masalkaas kuuma yeelin laka adiga ilaa jadalan dood darteed ma ahane masalkaas markay kuu samaynayaan ma ahan inay sidaas u arkeen oy sidaasu la toosnaatay ma ahan sidaasu inay la toosnaatay ma ahan waa dood iyo muran iyo waxa weeye inu xaqa la dooda intaasaa ka keentay sababtoo ah nimankan quraysheed waa qur-aanka luqadu ku soo degay dadkii ugu asalsanaa wainnahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aanku wuxuu ku soo degay luqadoodii gaarka aheed marka uu yidhi alleh innakum wamaa tacbuduuna maadu waxay ku dhacdaa maa laa yacqil wax aan caqliga lahayn geedaha iyo dhagxaanta iyo sanamyaalka ay caabudayeenay toos ugu dhaceen maadu kuma dhacaydo nabi ciise maadu nabi ciise kuba dhici mee ilaa maa maba loo isticmaalo yacqilka waxyaalaha caqligale looma isticmaalo man a loo isticmaala marka laga hadlayo banu aadan iyo malaa'ig iyo wax caqlileh laakiin maa laa yacqilka maa loo isticmaalaa iyaguna waa yaqaanin luqada fusxada oo waa dadka ehelkeeda ahaa marka dood ayay hadalkaas u yidhaahdeene waa og yihiin maadaan inuusan sooba gelinba nabi ciise waaba og yihiin luqa ahaanay u fahmayn iyagu laakiin dood jacayl iyo un wax un wax weeyaan un xaqa lagala hor tago ayay doonayaan sidaasay rabaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi bal iska badaaye hum ayagu qowmu waa qoom qoomkaasoo khasimuuna dooddoodu adag tahay in huwa maa huwa nabi ciise ma ahan ilaa cabdun addoon un ma ahaneen addoonkaasoo ancamnaa aan u namcaynay calayhi addoonka korkiisa nabi ciise wax kale ma ahan ilaah ma ahan ina ilaah ma ahan haaliu alaaa ma ahan waa addoon addoommada ilaahay u namceeyey ka mid ah waxyaalaha loogu namceeyeyna waxa weeyaan binnubuwati waalrisaalati wata'yiid waxyaalaha loogu namceeyey oo si toosa ilaahay aayaad kale ugu caddeeyey yaa ciisa bna maryam adkur nicmatii calayka wa calaa waalidatika id ayatuka biruuxi اlqudus tukallimu اnnaasa fi lmahdi wakahla waid callamtuka alkitaaba wاlxikma nicmadu waa midaas yaa ciise bna maryama udkur nicmatii calayka nicmadu waa midaas marka ilaahay inuu ku ayiday malakul jibriil inuu asagoo yar oo waxa weeye dharabtii ama maryihii lagu qabtay markuu dhashay ku jira inuu dadka la hadlay isagoo weyn inuu hadlay ilaahay kitaab iyo xikmad inuu baray ilaahay towraad iyo injiil inuu baray nicamtu waa nimcada aayaddaas kale ay sheegtay oo aayaddaas alle ku caddeeyey marka nabi ciise wax kale ma ahan waa addoon addoommada ilaahay u nimceeyey ka mid nicmada la sheegana waa nimcada aayaddaas u caddayday marka waa dalaal iyo kufri waxa nasaarada iyo kiristanku ku andacoonayaan oo ina ilaah weeye ilaah wuxuu yidhi subxaana wajacalnaahu nabi ciise waxaan ka dhignay maalan tusaale libani israa'iila reer banu israa'iil aan uga dhignay tusaalaan reer banu israa'iil uga dhignay oo maxay see tusaale ugu yahay waxay tusaydaa dhowr dhinacba marka koowaad nabiyullaahi ciise aabbe lagama abuurin hooya iska dhashay aan aabbe laga abuurin isaga aabbe lagama abuurine hooyo keliyaha dhashay taas waxay tusaydaa ilaahay wuxuu doono inuu samayn karo oo uusan sabab kaba u baahnayn sabab uma baahna haddii markaa aabbala'aan uu iska abuuray ilaa aabbiyo hooyaa sababka la arki jiray aabbala'aanu abuuray waa tusaale tusaya ilaahay addoommada barri qiyaam inuu soo noolaynayo sababtoo ah sabab la-aanu abuuray alleh subxaanau wa tacaala sababkii la yiqiin ee caruurtu ku dhalan jirtay sabab si aan ahaynu ilaahi u abuuray kun a alla yidhi fakaana taas waxay tusaydaa inuu awoodo berri inuu addoommada soo nooleeyo tusaale weyn tan labaad waxaa asaga looga dhigay nabiyullaahi ciisa aayad iyo mucjisa waxa weeyaan dadka aan indhaha lahayne indhala-aanta dhashay inuu bogsiiyo dadaan indhaba u dhalan ma ahan qof indhuhu ka dhaceen xuubka laga wareejinayo waa qofaan looba abuurin waxaa ilaahay aayad uga dhigay dadka baraska qaboon cidda weyde la arag inuu saas hal mar inta u masaxo uu iska raysto waxaaba looga dhigay aayad in waxa weeyaan dad dhintay ee muddo hore dhintay uu inta u yimaado yidhaahdo soo istaago ilaahay idankiisa ku istaag qum biidni illaah oo u soo dhaqaajiyo allah mucjiso uga dhigay waana la arkay iyagoo ujeeda dadkiiba ujeeda uu soo istaag taasu marka waa cayaanan iyadoo loo arkay dad dhintay in lasoo noolaynayo adduunkaaba lagu tusa welidaa saas daraaddeeda suuratulbaqara shan gooray ku jirtaa dad dhintay oo la soo nooleeyey adduunku aakhira iskada adduunkayba dhacday dad dhinto ilaahay soo nooleeyey oo dadka wax ku tusay shan gooray ku soo laabataa suuratulbaqara shan qisoo kala duwan oo dad dhintay oo soo noo la soo nooleeyey aa ku jirta soo ma jeedi marka calaamad caday u tahay reer banu israa'iil iyo qof kasta oo iimaan leh dad dhintay oo la soo nooleeyey adduunkaaba lagu arkay xaa aakhira loo inkiraabo adduunkaaba lagu tusa waa soo laba macno maaha macnaha saddexaad xujo caduu reer banu israiil ku yahayo isagaa risaalada loogu soo dhiibo xaqa u caddeeya saddexdaas macno wey wa jacalnaahu nabi ciise waxaan ka dhignay maalan tusaale libani israa'iila reer bani israa'iil ayaan tusaale uga dhignay ilaa wuxuu idhi subxaana walow nashaau haddaan dooni lahayn la jacalnaa waxaan yeeli lahayn minkum bedelakum idinka bedelkiinna malaa'ikatan malaa'igaan yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif ka noqda fil ardi dhulka korkiisa tanna waxay jawaab u tahay darsigeennii hore ee xalay ayaa waxaa ku jirtay kufaartu inay yidhaahdeen falowlaa ulqiya calayhi aswiratu min dahab ow jaa'a macahu malaa'ikatu muqtariniin malaa'ig xay u imaan weydey maxaa nabiga malaa'ig ula soco weydey marar kale inay yidhahdaan maxaa malag ilaahay u soo diri waayey waxaa ilaahay leeyahay dhulkan banu aadana degan malaa'iguma degana banu aadan hadday degan yihiin malag haddii loo soo diro ujeeddadii laga lahaa risaalada maba fulaydaba ilaa risaalada maqsadka laga leeya waxay tahay nabigan qowlkiisa iyo ficilkiisa inuu ku caddeeyo waxa ilaahay raalliga ka yahay ummaddana uu uga digo waxa ilaahay uu necab yahay ummadduna ay qowlkiisa iyo ficilkiisaba raacaan sidaasaa rasuulka loo soo diraa haddii malag la soo diro ee la yidhaha raac dadku ma raaci karaan malagu waxba cuniba ma habeen iyo maalmin haddii haddaad tiraa ku daya see u noolaan malagga wuxuu sameeyo dadku ma samayn karaan lama xoog eka isku jinsi ma ahan malagga waxay wuxuu sameeyo maba samayn karaan saas darteeda risaalada dantii laga lahaa maba fuli kartaba maba fuli karto soo ma jeedin marka ilahi wuxuu leeyahy subxana wa tacala daan rabno macnaha malaa'ig oo dhulkan loo soo dirayo malaa'iga marka hore la dejila laakiin alla malaa'ig ma dejin banu aadanuu dejiyey banu aadan haddii la dejiyey rasuulka loo soo dira waa inuu banu aadan noqdo bashara oo ay ku daya karaan oo la xoog eg oo la awood eg oo wuxuu sameeyo ay samayn karaan waa inuu noqdo saasaa imaan karta ilaah wuxuu yidhi subxaana walow nashaau haddaan dooni lahayn la jacalnaa waxaan yeeli lahayn minkum ey badalakum idinka bedelkiinna malaa'ikatan malaa'igaan yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif iskaga noqda oo qolo markay dhim- qolo markay ka tagtaba qolo kale u dabamaraydo fil ardi dhulka korkiisa wainahu nabi ciiseaad u celina meel kale ha iskugu celin wainahu nabi ciise laca- la cilmun la calaamatun waa calaamad nabi ciise waa calaamad su- waa calaamad xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa nabi ciise waa calaamad waxaa loola jeedaa aakhiru zamaanku nabi ciise soo degaa calaamadaha waaweyn ee tobanka ah ee calaamaatu lqiyaama layidhaha calaamaatu saaca ee ugu waaweyn calaamadaha ayuu ka mid yahay marka qiyaama soo dhowaado nabi ciisaa soo degaa mar haddii nabi ciise soo degay waxa weeyaan adduunyo waa gebangebo waa gebangebo markaas dajaal waaba joogaa waa ka soo horeeya waa ka soo horeeya isagaaba dila markuu yimaado kadib uu raadinahu soo dila yajuuji wamajuujna nabi ciiseo joogoo dhulka joogay soo baxaya Ah, markaasaa nabi ciise dadka jafaahu leeya war buurtan kora ilaah inta waxyadu leey buurta saar iskama celi karaan dadku iyo anaa si kale wax uga qabana buurta markuu iskugu geeyo aa ilahay si kale u halaaga yajuuji wamajuuj marka waa calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha taas weeye marka nabi ciise waa calaamad weeye qiyaamaha calaamadaha waaweyn oo lagu garta ka mid ah falaa tamtarunna ha ku shakinina bihaa saacadda qiyaamaha marka ha ku shakinina waa xaqiiqo dhacaydee u diyaargarooba ilaa wuxuu yidhi subxaana wattabicuuni isoo raaca dhe nabi ciisow wattabicuuni isoo raaca Ah, haadaa midkan Eh, wattabicuuni waxa dhahaa waxa weeye waa nabigeena maxameda sala allahu alay slm waxa la leeyahay isoo raaca dhe isoo raacadaan waxaa dhahaa nabi maxamed weye sal allahu alay wasalam falaa tamtarunna ha ku shaknina bihaa saacadda qiyaamaha wattabicuuni isoo raacana aniga haadaa kan haadaa halkaa lagu ishaaraa itibaacukum iyaaya ayuha nnaas fii amri wa nahyi inaad aniga isoo raacdaan oo awaamirta aan idin siiyo aad igu soo raacdaan oo nawaahida waxyaalaha aan idinka reebo aad ka hartaan oo igu raacdaan waa waddo toosanoo jannada ilaahay toos u tagta iyo raalli ahaanshaha ilaahay waa dariiq aan lexleexayn qofka marka doonaya dariiq cad oo janno lagu tago caqiidada cibaadada wax walba nabiga ha ku raaco sala allahu caleyh wasalam haadaa kanu siraatun waajid mustaqiimun toosan haadaada haadaada waxaa lagu ishaaraa itibaacukum iyaaya ayuha annaas fii amri wa nahyi kaasaa lagu ishaaraa walaa yasudannakum yuusan idin jeedin ashaydaanu shaydaanku yuu idin jeedinoo can isiraati lmustaqiim waddadaas toosan yuu idinka jeedin waddadaas yuu idinka leexin shaydaanku yuu idinka leexin innahu shaydaanku caduwun col weeye lakum idinka xaalu inii sugnaada colkaasu cadowgaasoo mubiinun bayinulcadaawati cadaawadiisu ay iska caddahay waa tii laasimkahayd wey waa cadow cadaawadiisu ay caddahay weeye oo in wax kastuu idinku dhibaatay karo uu ka shaqaynaa yuusan dariiqa idinka leexin walamaa jaa ciisa markii nabiyullaahi ciise uu yimid bilbayinaati mucjisooyin cadcadna uu la yimid qaala nabi ciise wuxuu yidhi qad ji'tukum waan idin imid bilxikmati nabinimaan idinla imid xikmad iyo nabinimo ayaan idinla imid weliubayina lakum inaan idin caddeeyo darteedna waa idinla imid bacda aladii kii gobolkiis takhtalifuuna aad isu khilaafsantihiin fiihi dhexdiisa oo min axkaami towraat ah towraad ayay haysteen reer banu israa'iil markaas masaa'ilay isku khilaafeen taxriif iyo tabdiila galay nabi ciise markuu yimid wuxuu yidhi masaa'ilkaas la isku khilaafsan yahay inaan caddeeyo ilaa towraad xukunka weyn iyo kitaabka reer banu israa'iilay ahayd nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay ku soo dejiyey nabi ciisena waa la amray inuu dadka waxa weye u caddeeyo oo dadka ku maamulo oo uu ku sida nabiyaalkii kale reer banu israa'iil Ah, nabiyaalkii reer banu israa'iil oo nabi muuse ka dambeeyey oo dhan towraaday wax ku dhaqayeen oo wax ku kala xukminayeen nabi ciise waxaa loogu daray injiil oo wacdi u badan iyagu tarqiib iyo tarhiib u badan Ah, tarqiib iyo tarhiib u badan oo uun wacdi iyo qalbi jilcin iyo xoogaa reer banu israa'iil oo aad u fallaagoobo qulubtu adkaatay ayay soo degtay marka xoogaa tarqiib iyo tarhiib u baahan iyada u badanay ahayd ee axkaamta xalaasha iyo xaaraamta kuma badna injiil xalaasha iyo xaaraamta xukun waxa uu ahaa reer banu israa'iil oo dhan waxa weeyaan kitaabkii ahaa towraat masaa'ilaa markaas la isku khilaafo inta qofo si u fasiray ee aad la isugu khilaafsanaa nabi ciise markuu yimid marka wuxuu yidhi waxaan u imid horta nabi wa ah ee shiiq iska socda maahi nabiyan tan kale masaa'ilkii towraad laysku khilaafayna inaan caddeeyaan alla waa ii soo diray marka nabinimadu waxay gooni yahay keena waa loo waxyooday kitaabkii horay haysteenna waa u toosinaaho wax isku haysteen ayuu ku kala saara haddaba fattaqullaaha allah ka baqa sidaasuu ku yidhi nabi ciise waa adiicuun aniga i adeeca waa adiicuun idaan waa nabi ciise nabi ciise sidaanuu la yimid fiiri bal waxa maanta kirishtan ku sugan yahay nasaarada iyo nabi ciise diintuu la yimid isku fiiri nabi ciise wuxuu la yimid ina allaaha alle huwa alle rabbi waa aniga rabbigaygii rabbi waa khaaliqaygii waa maaligaygii waa mutasarifka imaamula saasuu la yimid nabi ciise allaah aniga rabbi ii ah asagaa aniga i abuuray asagaa aniga i milkiyey asagaa aniga i maamula anugu addoonaan ah addoon loo nabciyey waxaan ahayn ma ihi waa rabbukum idinna waa rabbigiin idinkana waa rabbigiin isagaa inin abuuray asagaa in iska kiin laho inin milkiyey asagaana inin maamula facbuduuhu allahaas caabudo aniga hay caabudinin hay soo aadinin allahaas caabuda nabi ciise diintuu la yimid waa diintaas alla qayrkiisa caabudinina welidaa sidaas daraaddeeda nasaaradu nabi ciise ma rumaysna nabi maxamed ma rumaysa nabi waxa way muuse ma rumaysna calayhim asalaam dhammaantood ma ay rumaysna waa kufaar ilaah iyo rusushaba ku kufriday maxaa yeelay nabi ciise kufri lama imaani tawxiidu la yimi ayaguna kufrigii ku sugay kufrigii ku sugay marka qofka yidhaahda diimaha samaawigaah dadka haysta waa wada toosan yihiin nasaara diin samaawiga haystaad nabi ciisey raacsan tahay waa kaafir billahi alcadiim asna ma ahan qof ilaahay rumeeyey waa gaal kaloo gaalada ka mida asna qofka yidhaahda waxa weeye nasaara diin sawaaba haysata ama nabi ciise raacsan ilaah waa ku kufri lama imaan nabi ciise ibnullah lama imaanin aaliu alaaa iyo taniis wuxuu la yimi towxiid alla waaxida in la caabudo sida rususha kaleba ula imaan jireen taasuu la yimi taasuu la yimi ila wuxuu yidhi subxaana wuxuu nabi ciise yidhi haadaa kan haadaadu waa maxay maxay ishaaraydaa waxa weeyaan waa diinka uula yimi haadaad waxay ishaaraydaa haada aladii amartukum bihi min itiqaa'i illaah wdaacatii waifraad illaahi biluluuha saddexdaas waa yidhi ibnu jariir dabari haadaadu waxay ishaaraydaa saddex shay haada aladii amartukum bihi waxaan inin amray oo maxay tahay min itiqaa'i illaah allah inaad ka baqdaan fattaqu llah soo maa inaad alla ka baqdaan wa daacatii aniga inaad adeecdaan oo waa maxay waa tiixunidii wey iyo waifraadillaahi biluluuhati in ilaahnimada iyo cibaadada alle loo kali yeelo waxa weyn in allah huwa rabbii wa rabbukum facbuduu in ilaahnimada loo kali saddexdaas arrimood siraatan waa jid mustaqiimu toosanoo jannada lagu tago marka jannada saddexda shaygu u tilmaamay aada u fiiriye waa maxay alla ka baq amarkiisa iyo nahyigiisa wuxuu kaa reeba ka har wuxuu ku amro samee waa adiicuuni aniga nabigaana ee adeeca haddana tan saddexaad waa maxay cibaadada alle u kali yeel asagaa rablkown ahe u kaliyeen cibaadada saddexdaas wey fakhtalafa alaxzaabu kooxihii waa iskhilaafeen ilaha yidhi dadkii saas xaqa loogu caddeeyey markii xaqa loo caddeeyey ka gadaala iskhilaafeen isma waafaqin waa iskhilaafeen markii xaqa loo caddeeyey ka gadaal ayay waxa weeyaan iskhilaafeen waa iskhilaafeen ilah wuxuu yidhi subxaana fakhtalafa way iskhilaafeen alaxzaabu kooxihii min baynihim min bayni nasaara dhexdooda xaalo ay ka ahaadeen oo kooxahaas iskhilaafay waxa weeyaan waa bacdu axzaabi nasaara kooxihii nasaarada gobol ka mid ah waa iskhilaafeen oo qaar waxay yidhaahdeen waa cabdullaahi wa rasuuluhu waa addoon alleh waana rasuulkii alleh waana qowlka xaqa ah qoladaas waa qoladii sawaabka aheed qolana waxay yidhahdeen annahu waladullah wa ibnullah waa kufaar qolana waxay yidhaahdeen innahu llah isagaaba allah waa kufaar kale marka waa iskhilaafeen qolana tawxiidkiiyay ku sugnaatay qolana waxa weeyaan waa gaalowday waxayna tahay sunnatullaahi ay tahay siduu nabiguba sheegay sala allahu calayh wasalam dadka marka xujada loo caddeeyo hanuunku caddaado kadib intay iskhilaafaan murana ka soo hara waa laga siibaa taqwada iimaaniyaadka is-ilaalinta qayrka iska dhicin dad iska dhicin iyo un dad iska xusniya ku soo harta bis fiiri bilxadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi qooma baadiyoobaan hanuun ay haysteen ka gadaal ilaa uutu ljadal ilaa waxaa la siiyaa oo faraha laga saaraa dood dood markaasaa nabigu aayaddan akhriyey maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qowmun khasimuun ummadda waxa weeyaan siday u toosan yihiin maalinka ay hanuunka ka tagaan waxa usoo hara muran way u fududdahay inuu shan saac muran u taagnaado way u fududdahay inuu waxa weeyaan shan iyo toban su-aalood oo murana keeno laakiin uma fududa inuu hal mas'alo keeno oo ah naarta xaal looga badbaada janno lagu gala uma fududa laba ragca caawinta soo kacay inuu tukado uma fududa salaadaas marka laga baxo inuu tasbiixsado ama laba ragcoo sunna tukada culaysay ku tahay sacbiyay ku tahay laakiin maxaa u fudud asalaamu calaykum raxmatullah markuu yidha- inuu yidhaahdo waxaan kaa iri taad i tiri taas oo taas markaa tiri taasaan kaa iri taasaa u fudud ha dood intaasa u fudud marka waxay tusaydaa quluub dhimatay marka taasaa u fudud fawaylun halaag liladiina kuwii u sugnaaday dalamuu dulmiga falay min cadaabi yowmin maalin cadaabkeedu uga sugnaaday cadaabkaasoo aliimin mu'limin jidhka xanuujiya allah subxaanahu wa tacaalaa kooxihii iskhilaafay ee waxa weeye markay iskhilaafeen qola ay baadiyoobeen kuwii baadiyoobay abaalkoodiiyuu noo sheegaya subxaanahu wa tacaala ilaa waa annaga nidhi warkay iskhilaafeen qolo waxay yidhahdeen nabi ciise waa cabdullaahi wa rasuuluhu waana qolada xaqa ku sugneed qolana waxay yidhaahdeen ibnullah weeye qolana waxay yidhahdeen huwa allah waa alle marka labada qolo dambe weeye kuwa daalimiinta ah dulmigana halkan waxaa loola jeedaa dulmul akbar oo kufrigii ah taasna waxaa kuu caddaynaya ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala fii suurati maryama uu ku yidhi fawaylu liladiina kafaruu min mashhadi yowmin cadiim marka kufri ayaa loola jeeda dulmigan marka qolada daalimiintaa ee nabi ciise ku sheegtay inuu yahay weladullah ama ku sheegtay inuu yahay allah qoladaas ayaa halaag iyo cadaab u sugnaaday min cadaabi yowmin maalin cadaabkeed xaggeedu uga sugnaaday cadaabkaasoo aliimin mu'limin xanuujiya hal yanduruuna miyay sugayaanu ilaah yidhi subxaana kuwa beeniyey xaqa oo mushrikiinta ah ilaa saacata saacaddii qiyaamaha maahane an ta'tiyahum inay u timaaddo maahane wax kale miyay sugayaan baktatan baaqitatan xaalo ay tahay middii ku soo kadinaysa wal xaal ayay ku soo kadinaysaa hum ayagu laa yashcuruuna aysan dareemayn al akhilaa'u saaxibbada yowma-idin maalinkaas qiyaamaha bacduhum gobolkood caduwun col weeye libacdin gobolka kaley col u yihiin ila almuttaqiina dadka alla ka baqa maahane fa innahum yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay dheh yaa cibaadi addoommadaydiyo laa khawfun wax cabsi ah calaykum dushiinna ma ahaanin alyowma maanta ma ahaanin walaa antum mana tihidiin taxsanuuna kuwa tiiraanyoona aladiina addoommada aamanuu xaqa ka rumeeyeen xagga quluubta aladiina addoommada aamanuu rumeeyeen oo quluubta ka rumeeyeen biaayaatinaa aayadaheenna biaayaatinaa aayadaheenna oo wa kaanuu ahaadeen muslimiina kuwa hogaansamo oo xagga jawaarixda iyo daahirkan alla u hogaansama waxaa la leeyahay udkhuluu gala aljannata jannada gala antum idinka gala iyo wa aswaajukum sawjooyinkiinna iyo xaasaskiinna tuxbaruuna xaala laydin farxad gelinayana gala yudaafu waxaa lala wareegaa calayhim ahlu jannaha korkooda bisixaafin saxamo saxamadaasoo min dahabin dahab ah iyo wa akwaabin koobab aan dheg lahayn wa fiihaa jannada dhexdeeda waxaa ku sugan maa shay tashtahiihil anfusu nafafyaalku ay jeclaadaan wa taladul acyunu indhuhu ay ku qabowsadaan oo ku macaansadaan wa antum idinkana khaaliduuna waad ku waaraydaan fiiha jannada dhexdeeda wa tilka taas la soo sheegay aljannatu waa janno allatii waa jannada uuriftumuuhaa laydin dhaxal siiyey bimaakii sababtiisa laydinku dhaxal siiyey kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun qudaar qudaartaasoo kaiiratun fara badan qudaartaasoo ta'kuluuna aad cunaydaan minhaa qudaarta xaggeeda ilaah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa dadka xaqa diiday ee xaqii marka loo caddeeyay diiday waxa uun keliya ay sugayaan inay tahay in qiyaamuhu ku dul dhaco ayagoon u diyaargaroobin wax kale oy sugayaan male sababtoo ah qiyaamihii waa xaqiiqo inuu dhacayo xaqiiqo weey ayaguna maba rumaysna inay u diyaargaroobaan iska daaya marka arrintu wax kale ma noqon karto waxay noqon kartaa ayagoon u diyaar ahayn inay ka duldhacdo intaasay noqon kartaa marka bs ilah wuxu uhi subxaana hal yanduruuna miyay sugayaan kuwa qiyaamaha beeniyey ilaa saacata saacadda qiyaamaha maahane ka bedelo an ta'tiyahum inay u timaadda maahane wax kale miyay sugayaan baktatan baaqitatan xaalo ay tahay midii ku soo kadinayda wal xaal ayay ku soo kadineen hum mukadibiinta laa yashcuruuna aysan dareensanayn oo aysan uba diyaargaroobinba alakhilaa'u saaxiibada dadkii adduunka saaxiibada ahaa yowma-idin maalinkaas saacadda qiyaamuhu dhacdo bacduhum gobolkood caduwun col weeye libacdin gobolka kaley col u yihiin ila almuttaqiina dadka alla ka baqa maahane tanna allah subxaana wa tacala wuxuu noogu caddaynayaa maalinta qiyaamaha dhammaan wax alla wixii saaxiibay ee aan ilaah dartiis ku saaxiibin cadaawa inay ku dambaynaydo wax alla wixii saaxiibay ee aan allaah dartiis ku saaxiibin inay isku bedelaydo saaxiibtinimadooda cadaawad dhammaan cid kasta ee saaxiibtay siduu cabdullaahi ibni cabbaas uu yidhi saarad kullu khulla waxay noqon doontaa saaxiibtinimo dhammaanteed cadaawatan yowma alqiyaama ila almuttaqiin sidaasay noqon waana sida allah subxaana wa tacaala uu nooga warramay nabiyullaahi ibraahim qoomkiisii inuu ku yidhi inama itakhadtum min duuni illaahi awhaana mawaddata baynikum fi lxayaati اddunya uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bacda wayalcanu bacdukum bacda wama'waakum annaar wamaa lakum min naasiriin ilaahay weyne subxaana wa tacala wuxuu nooga warramay nabiyullaahi ibraahim qoomkiisii ula hadlay wuxuu ku yidhi nebi ibraahim sanamyaalay samaysteen markaasaa laiskula dheganyaho laisla jeceliy tolkaa iskula xihan tolka a iskula xihan ka taga marka la yidhahdo waaa l war waa wixii tolku iskula xirnaa waxa maanta naga dhexeeya oo ummaddu iskula xihan tahay waxay tahay waa bahalkaas la iskugu imaanayo ee ayaan lagu kala tegi oo khilaaf iyo shar yaa naloo keeni ummadoo dhan inay shirki iyo dalaal ku jirto miya dan ah oo sidaas lagu midaysnaado mase haddaan xataa xaq la wada raacayn iyo qof iyo laba in naarta laga badbaadiya danah ya bal midnimadaas u fiirsada in dalaal iyo shirki lagu midaysnaado iyo haddaan xaqa la wada aadayn in qayb ummadda la badbaadiyo labiyo saddex xaqa raacdiyo tawxiidka teef wanaagsan waxa wanaagsan in qof hal qof xataa laga badbaadiyo marka ha la midaysnaado waa wanaag laakiin maxaa lagu midaysnaanaa tawxiid iyo sunna tawxiid iyo sunna waa in lagu midaysnaado laakiin ha la midaysnaado kaliya maya haddii waxa lagu midaysnaana ay tahay shirki iyo dalaal waxaa la qaataa hal qof alla ka dhigan wax laga badbaadiyo maxaa yeel laa khayra fii shirki wax khayraho ku jiraa maba jirtaba wax dana iyo wax maslaxa oo shirki iyo kufri ku jiraana ma jiraan ayu maslaxa lagama helo shirkiga masaalix wax kulligiis waa acdamu mafsada shirkiga iyo kufriga marka wuxuu yidhi waxaad samaysateen alla ka sokaysanamyaal waxaadna u samaysateen mawaddatan baynakum fi lxayaa addunya adduunyadaasaad isku jeceshin ood iskula xidhantihin u fiirso uma yowma alqiyaamati maxaa ka dambay doona dadka baatilka iskula xirmay uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bacdaa wayalcanu bacdukum bacdaa maalinka qiyamada isku inkiri doontaan adaa keenay sanamka adaa yidhi balaayo ha la caabudo kuma dhihine adaa ii jiibiyey haddaad markii igu diidi lahed waa ka hari lahaa berri qiyaamada isku inkiri doontaan markaasa islacnadi doontaan nacallaa kugu yaala adayga maxaad iigu jiibaydi maa iqabatid markaan lunsanaa way islacnadi doontaan saasaad isku lacnadi doontaan bal bilaahi calaykum fiiriya maanta dad badan marka la yidhaahdo shirarka gebolkood waa diinxuma iska daaye qabriga awowaan la ysugu tagaa sanad walba hadda la yidhaahdo war sharcigu ma ogola nebi muxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalama laa caqra fi lislaam islaamku ma ogola qabuuro xoola lagu qalo ma ogola abu daawuud baabu u qabtay baabu karaahiyati dabxi cinda alqabri baabkaan wuxuu ka hadlayaa sharcigu inuu necab yahay in qabri wax lagu aqalo shirka tolku halkaas isugu tagaa sanadii mar alla marka lagala hadlo layidhaha diintu ma qabto waxaa imaanayda hadda tolkaa iskula xidhan war miyaysan ahayn yaa tolkaa iskula xidhan hadda tolkaa isku arka sanadaas inta kale danleeyaa la yahay qofo meeluu ku maqan yahay sanadaas maalinkaasaa lays arkaahe tolkii maad la kala tuura oo tolka baadil iskula xidhnaana ha xaqa iyaga u diiday qayr maxaa qayr u diiday inay iskula xidhnaadaan ma ciidda meel kusoo wada tukadaan oo ku udxiyaystaan hadday rabaan qayr hadday leeyihiin waxaa dhacdaba inaan midkood ka udxiyaysanba weligood inaysan udxiyo qalinaa dhici karta dadkaas laakiin qabrigaasaa la iskula xidhany bal bilaahi calaykum fiiriya oo ay dhacdo qaarkood inay shardi ka xirtaan oo xagga lagu xidho oy cibaado maxdiya noqoto oy noqoto qowmu ibraahim dariiqiisii oo aakhira layslacnado war arrintaas waxaa ka dambaynayda arrin aayatinxumo iyo ciribxumaa waa in maanta wanaag la iskula xidhnaado haddii wanaag la diidana war lafahaaga naarta kala carab kala carab naarta lafahaaga naarta meeshaas meel isugu taga maahan ila wuxuu yidhi subxaana alakhilaa'u saaxiibada yowmaidin maalinkaas qiyaamaha bacduhum gebelkood caduwun col weeye libacdin gobolka kaley col u yihiin ila almuttaqiina dadka allah ka baqa maahane kuwaasu sida ilaahay daa'im u yahay ayaa jacaylkoodu daa'imu noqona markaasayba is sii jeclaanaya toosay isku sii jeclaan weligoodna dhammaanmaydo marka alxubbu fillaah kaasaa waxgala labadan qof waxba kale iskuma jeclaan kanu wuxuu leeyahay fadaa'iluu ku sugan yahay caqiide saxiixa ku sugan yahay sidaas darteedu u jeclaaday kanuna waa ku jeclaaday bis dadka nuucaasa weeye waa dadka manaabirta waaweyn qiyaamaha lagu fariisinayo ee la jeclaysanayo la jeclaysanayo la majeersanayo kuwaas weeye dad ayaganan wax kale aan isugu xirnayn ilaah dartiis bis kuwaas weeye inta kale waa baaba'ayda ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi yaa cibaadi macnaha fa inahum yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay sidaa oo allah wuxuu ku leeyahay yaa cibaadi addoommadaydiiyo laa khawfun cabsi calaykum korkiinna ma ahaanin alyowma maanta korkiinna cabsiyo ma ahaanin qabarku meeshuu ku tacalluqay ku tacalluqi daraf walaa antum idinkuna ma tihidiin taxsanuuna kuwa tiraanyoonaya maxaa loola jeedaa laa khawfun cabsi calaykum dushiinna ma ahaanin fii maa tastaqbiluunahu wey waxa idinka horeeya ee aad soo qaabilaydaan cabsiyu kama jirto oo ka cabsamaydaan min ciqaabii fa innii qad ammantukum minhu biridaaya cankum ka cabsamaydaan waxaad soo qaabilaydaan oo ciqaabkayga anaa idinka aamin yeelay wey saasuu alla leeyahy marka waxaa idinka horeeya oo qiyaamahan ah ha ka cabsanina anaa ciqaabkayga idinka aamin yeelay wuxuu yidhi ibnu jariir udamari laa khawfun calayhim min ciqaabii fa innii qad ammantukum bihi biridaaya cankum waxa weeyaan ciqaabkayga maanta ka baqi maydaan anaa idinka aamin yeelay raalliyaan idinka noqday sidaasaa ilaahay leeyahy laa khawfun calaykum alyowm walaa antum idinkuna ma tihidiin taxsanuuna kuwa tiraanyoorayoo ka murgaya calaa ma calaa firaaqi calaa firaaqi dunyaa adduunyadii aad ka soo tagteenoo soo faaruqdeenna ka murgi maydaan maxaa dhacay uga murgi waayeen fa ina aladii calayhi qadimtum khayrun lakum mimaa faaraqtumu waxa aad u timaadeena ka khayr badan waxaad ka soo tagteen saasuu yidhi ibnu jariir dawal waxa aad u timaadeen oo aad maanta u timaadeen aa ka khayr badan wax kasta oo adduunyo qofku uga tegey hadduu qof ahlu jannaan noqdo waa ka raaxaysana waa qof dhib ka tegey wax kastuu adduunyo ku haystay waa qof dhib ka tegey oo raaxo u baxay marka adduunyadaad soo faaruqdeenna ka murgi maydaan maxaa yeelay waxa aad u timaadeen a ka khayr badan ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi addoommadiiu tilmaama aladiina addoommada aamanuu rumeeyo qalbiga ka rumeeyey biaayaatina aayadaheenna aayadaheenna qalbiga ka rumeeyey oo wa kaanuu ahaadeen muslimiina kuwa hogaansamoo xibnahana alle uga hogaansamay fiiriya marka haddaad rabto danayhaydo addoommadan inaad ka mid noqoto addoommadii haddaa lasii qeex cidda sidaa mudanayda haddaa lasii qeex ilaa wuxuu leeyahay addoommada sidaas la dhihi doonaa waa dadka xagga baatinka iyo qalbiga xaqa toos uga rumeeyey oo caqiidadoodii saxiix noqotay xagga daahirkana ilaahay u hogaansamay carabkoodu alluu hogaansan yihi indhahoodu allayuu hogaansan yihi sankoodu alla u hogaansan yahay dhegahoodu allay u hogaansan yihiin dhammaan jirkoodao dhan allay u hogaansan yihin wixii alla ka reebay way ka haraya wixii allaan reen waa samaynaya qalban waqaalaban marka allay u hogaansameen dadkaas waa dadkaas dadka la leeyahay oo sidaan loogu dhawaaqayaa waa dadka nuucaasa marka qofka danaynaaya waxaa la rabaa inuu sifaadda qaato wax kale oo lagu helayo ma jirto waa inuu sifaadda qofku qaato waa inuu qofku uu sifaadda qaato ila wuxuu idhi subxaana udkhulu ljanna jannada gala antum idinka gala iyo wa aswaajukum sawjooyinkiinna maxaa loola jeedaa aswaajukum maxamed maxamedulamiinu shinqiidi wuxuu yidhi culummada tafsiirka laba wejay leeyihiin muraadka looga jeeda aswaad ey nudaraa'uhum kuwii idinla midka ahaa idinkayo cid alla ciddii idinla mid aheed jannada gala oo macnaheeda waxa weeye war muumin kasta iyo eheladiisii iimaanka kula mid aheedow jannada isku raac oo isku meel dega waana midda ibnu kaiir uu ku gaabsado macno kalena mab sheeginba isago ibnu kaiir macnahaasuu ku gaabsado macnaha labaadna waxay tahay muraadka waxaa loola jeedaa nisaaun fi ljanna dumarkiinnii jannada oo ah gabdhihii mu'minaadka ahay adduunyada joogay ee aakhiro la nolol bedelay oo si kale loo abuuray abuuristoodii la bedelay quruxdoodii la bedelay iyo kuwo jannadaba lagu abuuray labadaasaa sawjooyin looga dhigayaa marka idinka iyo sawjooyinkiinu jannada isla gala macnaha labaadnaba macnahaas ilaa wuxuu idhi subxaana yudaafu waxaa lala wareegaa udkhuluu gala aljannata jannada antum idinka iyo waaswaajukum tuxbaruuna xaa laydin farxad gelina wey farxad gelina yudaafu waxaa lala wareegaa calayhim ahlu jannaha korkooda bisixaafin xeerooyin oo min dahabin dahab ah iyo wa akwaabin koobab oo iyaguna dahab ah wa fiihaa jannada dhexdeeda waxaa ahaaday maa tashtahiihi lanfusu nafafyaalku waxay jeclaadaan wax alla waxay naftu jeclaysato oo istiraahdo nuucaas yaa ku siiya a u diyaar nuucaas yaa ku siiya qalbigiisa hadday ku soo dhacdo waa diyaar waa u taalla waa u taalla nuucaas yaa ku siiya hadday ku soo dhacdo khalaas intaasaa ku filan wtalaadul acyunu iyo indhuhu waxay ku macaansadaan marka waxaa la siinaa ishu waa ku macaansay quruxdooda carabku waa ku macaansaa dhadhankiisa sanku waa ku macaansaa caraftooda dhammaan intaba waa ku macaansanayaan wa antum idinkuna khaaliduuna waad ku waaraydaan fiihaa jannada oo shaygu hadduu nimco yahay laakiin in lagaa saaro aad cabsi ka qabto raaxa ma taallo wadna kurkuraaba ku dilaaba haddiiba in lagaa wado aad ka cabsi qabto oo waxaas leedaa nimcadan waa inaan ka dhintaan ka cabsana intaadan ba cuninaadba wadnuhu ku go-aaba waxaa cajiiba ilaahay fadligiis iyo ixsaankiis ka mara marka jannada la geliyo jannadu way ka weyn tahay wixii dadku shaqaysteen sida qur-aankaba ilahay ku caddeeyey fadlan min rabbikum suuratu dukhaanan kusoo marnay fadlan min rabbikum waa fadli ilahay xaggiisa ka yimid ma camalkiinu intaan ma dhammayn laakiin waa fadli ilaahay nabiguna sala allahu calayh wasalam uu yidhi waa inaad ogaataan lan yadkula axadu minkum aljannata bicamalih qof idin ka mida camalkiisa janno ku geli ma markaasaa li walaa anta adigana rasuulka alla markaasu yhi walaa ana ilaa an yataqamadani allahu biraxmati aniga xataa camalkayga janno ku geli maa ilaa ilaahay inuu igu daboolo raxmadiisa maahane marka aayaddan oo ah fadlan min rabbikum iyo xadiidkaasba waxay caddaynayaan jannada iyo camalka jannadaa wey islama eg laakiin aayaad fara badanoo aayaddan ka mid tahay iyo xadiidkii saxiixa ayee nabiga sala allahu alay wasla ninkii saxaabigahayo weydiiye yidhi waxa weeyaan akhbirnii bicamalin yudkhiluni ljanna camal janno igeliye ii sheeg ha camal asagu jannada igelinaaye nabiguna waa u sheegay tacbudullaha walaa tushiku bi shayan u sheeg wixii horta tawxiid waa in laga helaa shirkina lagaa waaye salaada oog sakada bixi soon arkaanti islaamka u sheeg camalkaasaa qofka jannada geliyeyd wey macnaheedu marka camalkaas qofka jannadu gelina wey markaas macnuhu soo ma jeedin marka maxaa lagu jamcina aayaddan oo sidoo kale fiiri wa tilka taas aljannatu ee jannada ah allatii waa midii uuriftumuuhaa laydin dhaxal siiyey bimaa kiiyaana laydinku siiyey kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camalfa aayaddan waxay leedahay jannada waxaa laydinku siiyey camalkii aad shaqaysateen xadiidkaasna wuxuu leeyahay camal jannada qofka geliyaa jira aayaddii hore iyo xadiidkii kalaan akhriyana waxay leeyihiin qofka camalkiisa iyo jannada jannada weyn see loo jamcina horaan usoo jamcina horaan usoo jamcina suuratumursalaad markaan marayna waxaana lagu jamcina waxay tahay labada xadiis mid walba bacaa ku jirta bicamalin akhbirni bicamalin yudkhiluni ljanna camal jannada igeliya ba'da ku jirtaa waa baau sababiya camal janno sabab iigu noqdo wey aayaddaanna waa la mid waxa weeyaan uuriftumuuhaa bimaa bisababi maa camal sababtiis waxa weeyaan ayaa dhaxalka laydinkugu siiyey kuntum aad hataan tacmaluuna kuwa camal fala camalkaas samaydeenaa sabab u ahaa marka aayadda iyo xadiidku waxay caddaynayaan camalku wuxuu sabab u noqdaa jannada jannada aayaddan kale iyo xadiidka kalena waxay caddaynayaan camalka iyo jannada islama ekee waxaa weyn jannada sidaas darteeda xadiidka dhahaya qofku bicamalihi janno kuma gelayo bacda ku jirtaa waa bedeliye oo camalku bedel kama noqon karo janno oo lama eka saas weeye bacdaas waa bedeliye la diida oo laleeyahay camalku bedel ma noqon karo wey bacdaan laleeyahay bicamalin yudkhiluni ljannana waa sababiya bacdan oo camal janno sabab iigu noqon kara wey idan waxaa soo baxday qur-aanka iyo sunnada inay iswaafaqsan yihiin oo waxa weeyaan camalka iyo jannada camalka waxa weynaan rabaa jannada camalka iyo jannada waxaa weyn jannada camalkaa yar laakiin haddana camal la-aan janno ilaahay kugu siima dadan ilaahay ka cabsanooda camal falin ee camalku sabab uu yahay jannada camalku sababu u yahay sabab u yahay marka tan haddana waa tan laftirkeedu waa ikraam in la yidhaahdo qofka marka wax la siiyo cun ma adan shaqaysana waa laiska kaa siiyey waxba maba laqi karaba waaba muran dilaacayba ma laqi karo laakiin haddii la yidhaha waa dhididkaagii ee ku cun farxadu ku cuna bal ilaahay fadligiisa fiiri markuu jannadii geliyey uu ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay tilka aljannatu latii uuristuma bimaa kuntum tacab oo waxaad shaqaysateen cun idinkaa shaqaystay cuna alaleey taas marka waa ilaahay weynaa karaamayn uu karaamaynayo waa karaamayn ilaahay karaamaynayo lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun qudaar ayaa idiin sugnaatay qudaartaasoo kaiiratun fara badan qudaartaasoo ta'kuluuna aad cunaydaan minhaa qudaarta xaggeeda aad ka cunaydaan ina almujrimiina dembiilayaalka khaaliduuna waa waarayaan fii cadaabi jahannama jahanamo cadaabkeeda cadaabkaas dhexdiisay ku waarayaan laa yufataru xaalo aan laga neefinayn canhum ayaga xaggooda walxaal ayaan cadaabka laga neefayn hum ayagu mublisuuna kuwii quustay ay yihiin fiihi cadaabka dhexdiisay ku quusteen min kulli khayrin khayr oo dhanbay ka quusteen wamaa dalamnaahum ma anaan dulminu ilaahay yidhi walaakin kaanuu ayagaa waxay ahaadeen humu daalimiina kuwa naftooda dulmiyey wanaadow way u dhawaaqeen yaa maaliku maaligo liyaqdi calaynaa rabbigeen hana dilo liyaqdi ha dilo calaynaa korkeenna rabbuka rabbigaa qaala maalig wuxuu yidhi innakum idinka maakisuuna waad nagaanaysaan cadaabkaad ku nagaanaysaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laqad ji'naakum waan idinla nimid bilxaqi xaqaan idinla nimid walaakina agsarakum badankiinnu lilxaqi xaqay kaarihuuna nabcaayeen am abramuu bal iska badaaya am abramuu waxay maleegeen badankiinnu amran arrinay maleegeenu ilaah yidhi fa innaa annaguna mubrimuuna kuwii maleegayaan nahay am yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan gaalo annaa annaga laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum qarsoodidooda inaanaan maqlayn iyo wa najwaahum faqooda iyo koodkooda balaa inaanaan maqlayn iska daaya wa rusulunaa walxaal ayaan maqlaynaa rusulunaa ergadeenna yaktubuuna ay qorayaan ladayhim agtooda ay ku qorayaan qur-aanka sida ay caadadiisu tahay markuu sheego dariiqada dadka sucadada ah ee liibaanay ee ahlu jannaha ah wuxuu haddana daba dhigaa waxa weyn dariiqada dadka shaqiyaalka ah dadka shaqiyaalka ah ayuu daba dhigaa oo ahlu naarka ah waxaa la dhahdaa tarkiib iyo tarhiib tarkiib waa jeclaysiin jannada iyo nimcada taallaa laysku sheegaa waa jeclaysiin tarhiibna waa cabsigelin marka waxaa la rabaa qofku bayna alkhowf waraja inaad acmaasha saalixada ugu dadaasho alla raalliha kaa noqdo jannadan aad geshid inaad uga cararto sayi-aadka naartaas way ku cuni bayna bayna waxa weyn tarkiib wa tarhiib qofku inuu ku noolaada la rabaa waa labada garab ee qofka mid ka midu hadday ka baxdo qofku waa halaagsan hadduu waxa weyn asaga dhamaba iska dhigo reero janno oo idhaa annaga baabkeena lama geli karo annaga meela wax noo yaallaan ee qofkii qayr habow aniga iga dambe isagu meeluba dhigtayba khalaas waa u dhammaatay qofkaas waa halaagsan falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun waxaa ilaahay cadaabkiisa aamin ka noqda dadka khasaaray tan kale hadduu quusto oo u afar iyo labaatan sac u naar kaliyu u sawiranta oo us yidhaha qayrba ma jiro ayadana waa u dhammaatay waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila adaalluun naxariista alle kama quustaan dadka baadibadadaan ahayn maxaa la rabaa qofku daacaadka markuu samaynaya rajo badan inay ku jirto salaadaad tukee waa inaad ku kalsoonaato ilaahi weyna in qayr ku siinayo sadaqaad la baxay waa inaad ku kalsoonaato soomayda waa inaad ku kalsoonaato acmaasha saalixada kalsooni waa inaad ku samaydo in ilaahay uusan kaa dayacayn macaasi marka dhaftaad u hanqal taagtana waa inaad cirto cirku inuu kula soo dumaayo kula mid noqoto ood cabsi cadaabka ilahi uga cabsato ood saas kaga daydo qalbigaaguba hadduu damco sidaasaa qofka muuminka ku noolaan kara oo uu muumin saxa ku noqon kara ilaah wuxuu ihi subxaana ina almujrimiina dembiilayaalka dadka dunuubta waaweyn shaqaystay ee kufaarta ah kufaarta laga hadlaya maxaa yale waxaa kutusaa khaaliduunadaas inay kufaar tahay khaaliduuna waa waarayaan fii cadaabi jahannama cadaabka jahanama dhexdiisay ku waarayaan laa yufataru xaalo aan laga neefayn canhum xaggooda wax yar xataa laga fududaynma laga neefinma cadaabka siday ugu holcaayaan la dhihima wax yar ha neefsadeen bal ha laga dabciyo ma la dhahayo laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha hal daqiiqa hal saac laga fududaynma walxaal ayaan laga neefinayn hum mujrimiinta mublisuuna kuwa quustay ay yihiin min kulli khayrin ka quustay fiihi cadaabka dhexdiisana ku quustay wax kayra oo ay sugayaan ma jirto qofku moogtahay hadduu isleeyahay dhibka waa laga baxaa waa adkaysan karaa laakiin hadduu og yahay sidaan inuu weligiis ku sugnaanayo waa cadaab labaad qalbiguu ka dhimana qalbiguu ka dhimana cadaabkan marka waa cadaab xun oo daran wey qofku waa yaabayaa oo dareen kalo laakiin ilaahay wuxuu noo sheegayaa cadaabkan ayagaa mutay waxay ku muteen uuna noo sheega sababtay ku muteen ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa dalabnaahum annagu ma aanaan dulmin walaakin kaanuu ayagaa waxay ahaayeen humu daalimiin kuwa naftooda dulmiyey waxa naartaan ay ku gelayaan ayagaa naftooda u shaqeeyey oo acmaasha sayi-adaaho xunxun ayagaa shaqaystay way qayladhaaminayaan markii naarta lagu shubo marka wanaadow way dhawaaqeen ahlu naarkii waxay idhahdeen yaa maaliku maaligow waa khaasinu naarka malagga oo qasrajiga naarta ah maaligow liyaqdi ha dilo calaynaa korkeenna rabbuka rabbigaa hana dilo rabbi naftaa naga qaado liyaqdi ha naga taqallusoo hana dilo wey oo naftaa naga qaado rabbuka rabbiga maxaa yeelay geeridu maray nolosha dhaantahay moogta geeridu maray nolosha dhaantaa qofkan moogta naftu hadday ka dhacdo xanuunka dareemima xanuunka dareemimaa laakiin naftii way ku jirtaa dabna waa ku jiraa mana ka dhacaydo wax kastoo qof ku dhima lahaa adduunka wuu hayaa laakiin lama ogola naftu inay ka dhacdo maxay xanuunku dareemi weyna xanuunku dareemi weyna marka waxay leeyihiin ayagu raxmad iyo maba sugayaan laakiin bal xanuunku si uu noo daayo naftaana la ka qaado qaala maalig wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi kun sano kadib u jawaaba kun sano markuu ka aamusnaado markay qayla dhaamiyaan kun sano ka aamusnaana kun sano marka ay holcaayaan kadib uu hadalkan leey qaala wuxuu yidhi maalig innakum idinka maakisuuna cadaabkaad ku nagaanaydaan halkaad joogaydaan idinka kun sano markuu ka aamusu saas leey qaala tacaala ilah wuxuu yidhi sababkay ku muteen inay cadaab ku nagaadaana ilahay noo sheegaa bal annaga lafahayaga si aan uga ilaalinno oo uga cararno ilah wuxuu yidhi subxaana laqad ji'naakum waan idinla nimid bilxaqi xaq ayaan idinla nimid rusulaa la soo diray kitaabaa la soo dejiyey dariiqa waa la caddeeyey xaqa iyo baatilka waa la kala caddeeyey walaakina akarakum badankiinnu lilxaqi xaqa ayay kaarihuuna nibcaayeen xaq nacayb xaq nacaybku waa kufri naartaa lagu gala waa lagula waara taasaad ku gisheen qofka ilaahay rumaysan waa inuu aqa jeceli waa inuu xaqa jeceli ilah wuxuu yidhi subxaana am abramuu amta waa bimacnaa bal alinqidaaciya waxa weeye amta waa am oo munqadica macnaha bal oo idraabiya wey idraab intiqaaliya wey idraab oo ibdaaliya maaha waa idraab intiqaaliya hadalkii horea laga guuraa hadal cusuba loo guura bal am iska daaye abramuu waxay maleegeen amran arrin xarigga marka la samayna aad loo sugaa waa in aad loo maleegaa markaas xoogu yeelana laakiin qofaan maleegi oqon hadduu xarigga sameey hadhow iska kala go-a marka arrinka aad loo sugaya len arrintaas waxa weyn makri adaga qofkaasu maleegaa la leeya markuu qofku makri adag u fadhiisto makri adag uu maleegay macnaha wuu adkeeyey wey wuu sugay idaa axkama wa adqana wey markuu arrinta sugo am abramuu bal iskabadaaye abramuu way maleegeen amran arrin ay maleegeen xaqa inay raacaan iska daa inay raacaan iskaba daaye waxa weeyaan xaqii iyo ehelkii si ay makri u sameeyeen see xaqa loo fashili karaa see loo burburi karaa tawxiidkan iyo sunnadan iyo waxa wata see loo baabi'i karaa makriyay u maleegeen makriyay u maleegeen adag oo qofka banu aadamka markuu maqlo uu isleeyahay maanta laga badbaadin waa midii lagu soo afjari lahaa xaq laakiin ilaah wuxuu idhi subxaana ilaah wuxuu idhi subxaana fainaa anaguna mubrimuuna kuwii maleegayaana annaguna waxaan maleegaynaa yidhi intaas inaan ayaga ku baabi'i lahayn marka yaa fulaya fiiriba walilaahi maal laclaa ilaahay baa sifada sare iskale iyo tilmaanta sare cid lamiduhu ma jirto bal makhluuqa fiiri qofaa makri meel u fadhiya wuxuu leeyahay saas aan yeelno saasna aan yeelno xaggaan inta ka maro xagga ka maraan xagga ka maraan xagga ka qabana kii kale waa daalacana baa la jooga arka asna waxbuu u maleegaa warran kama hayo labadaas ma tartami karaan maya kan warkiisao dhan waa la haya laakiin kaas wax uu soo wada lama oga soo ma waxa weeyaan gaalo makriyay meel la fadhiyaan oo ay u maleegayaan diinka iyo dadkiisa laakiin ilaahi wayna ciqaab u maleegaya ayagana kan allaana fulay kan allaana fulay welidaa sidaas daraaddeed mar alla markaad maqasho kufaaraa shirtay waxaa la diinka iyo dadkiisa hala dabar gooyo intaasoo qodobaa go-aan lagu gaaray dhaqaala intaas la eg dabaabaad intaas la eg keliya adiga hal kelimadu yay kaa hoos bixin hal caqiidaana yay kaa hoos bixin fiqada ilaahiyay qalbigaaga ka bixin waa inaad horta qalbiga uga kalsoonaataa waxa weyan xaqu waa baaqi noqonaa waa koo xasbuna allah wa nicma alwakiilun afkaagu waa inuusan gefin khalaas intaasaa ku filan waxa weeyaan waa la hubaa xaqaa baaqi noqona iyo ehelkiisa ila wuxuu uhi subxaana am yaxsabuuna bal yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan gaalo annaa annaga laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum qarsoodidooda warka ay hoos u qarsanayaan iyo wanajwahum faqooda waxa gaala siraysanayaan waxa ay ku tashanayaan waxa ay la faqayaan inaanan ogayn mi u haystaan ya bala inaanan ogayn iska daa wax jira maahane waa ognahay walxaal rusulunaa malaa'igteennuna yaktubuuna ay qorayaan laday magtooda malaa'igta waa la joogta waa qore allana waa ogi malag wax weydiinma soo ma jeedin meel kasta oo diinta loogu tashanaa oo makri loogu mareegaa ilaahi weyna waa daalacana wax ka qarsoon maleh malaa'iguna waa qore welidaa sidaas daraaddeeda qofka ka qayb gala meel diintaas iyo dadkeeda loogu tashanaa waa inuu soo istixdaaro qalbigiisa uu ku soo xaadirsado ilaah inuu daalacanayo oo ilaah daalacanayo hortiisa uu ku mareegayo makrigaas bal taas qalbigiisa ha ku xaadirsado haddii qadari yar oo iimaana ku jiro ma dhici karto inuu shaaribo ama ka qayb galo ma dhici karto inuu shaarigo ama ka qayb galo ayadooy qalbigiisa ku tahay xaadir in allah uu daalacanayo malaa'iguna ka qoraydo meeshana loo fadhiyo diinka iyo dadkiisa in lagu baaba'ayo allah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed